waxaa maanta ka furmay xarunta midooda afrika magaalada cadisababa caasimada dalka etoobiya kulankii kow iyo labaatanaad ee madaxweynayaasha afrika oo looga hadlayo qorshayaasha soo socda ee afrika qodobada looga hadlaya waxaa kaloo ka mid ah xaaladda amniga ee soomaaliya wariyahayaga nuux muuse barjeeb oo haatan ku sugan magaalada cadisababa ayaa warbixintan halkaas nooga soo diray
kulankan oo ahaa mid ay albaabada u xirnaayeen saxaafaddana ay bannaanka ka joogtay ayaa madaxweynayaasha afrika uga hadlayaan sidii loo sameyn lahaa horumar ballaaran wakhtiyada soo aadan haddaba intii uu kulanka socday waxaan wax ka weydiiyey qodobadii laisku soo qaaday saakay injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso la taliyaha warfaafinta ee xafiiska madaxweynaha islamarkaana afhayeenka madaxtooyada maanta waxaa magaaladan adisababa ka dhacayay shirkii koob iyo labaatanaad ee maaragtay madaxweynayaasha african union oo ay joogaan madaxweynayaasha africa ujeeddadiisuna waxay ahayd in looga hadlo arrimo fara badan oo ay ka mid ahayd strategic planka maaragtay uu yeelanayo midooda africa labada kun iyo afariy toban ilaa laba kun iyo toddobiyo toban in maaragtay laga doodo kadibna la ansixiyo intaan la bilaabin ajandaha ayaa waxaa fursad la siiyey madaxweyne uhuru kenyatta bacdamaa markii ugu horreysay oo ka soo qayb galo shirkan midooda afrika uu yahay qodbad dheer oo uu ka hadlayey sida kenya ay maaragtay uga mid ahayd dadkii aasaasay african union iyo sida ay isaga uga go-an tahay in maaragtay arrimaha afrika afrika ay ayaga dhexdooda xallistaan horumarna la sameeyo qodbaddiisii kadibna waxaa la galay strategic blankii kadibna oo ka kooban siddeed qodob isagana maaragtay si guud laysugu raacay oo la ansixiyey madaxweynayaashu ay ansixiyeen kulanka waxaa kaloo looga hadlay maanta qorshaha wada shaqeyneed ee qaramada midoobay iyo midooda afrika gaar ahaan dhanka nabad ilaalinta waxaa kaloo iyadana laga hadlay qaramada midoobay iyo labada kun iyo shan iyo tobanka wixii ka dambeeya sidii midooda afrika iyo qaramada midoobe arrimo badan uga wada shaqayn lahayn oo ka mid tahay peace missionka wax loo yaqaano ama ah muxuu ahaa nabad ilaalinta oo sidaa la socotaanba soomaaliya saddexda juun waxaa imanaya maaragtay nik kay oo bedeli doona ambasador mehiga laakiin ambasador mehiga wuxuu ahaa umbos laakiin hadda waxaa loo bedelay u n mission oo markii ugu horreysay tahay qaramada midoobe o dhan la isu keenay sidii u howlgeli lahayd marka taasna qayb ayay ka qusaysay arrintaas iyada ah waxaa kaloo laga hadlay ilaa iyo hadda bajetka labada kun iyo afariy tobankii miisaaniyadda african union oo iyadana la ansixiyey iyadan wax maaragtay dooda aysan ka imaanin waxaa iyadana warbixin laga dhegaystay madaxweynihii hore nigeria obasanjo oo isna warbixin uu keenaya uga hadlayay sidii bajetka si hagaagsan loo isticmaali lahaa african ay u noqon lahayd ula tartami lahayd qaaradaha kale afhayeenka madaxtooyada soomaaliya cabdiraxmaan yariisow ayaan weydiiyey kulamada hadda socda waxyaabaha soomaaliya ka quseyn karaa waxaa jira peace and security runtii taasaa arrimaha soomaaliya aad loogu soo qaadi doonaa waxaa kaloo madaxweynaha naftarkiisa uu in meeshaas maaragtay khudbado laga jeediyey galabta ay dhici karta iyadana uu ka hadli doono african union ama midooda africa iyo soomaaliya sidii uga mahad celin lahaa kaalinta ay ka qaateen isla markaana soomaaliya u sheego inay diyaar u tahay inay kaalinteedii hore iyo mid ka fiicanba ay ka qaadato midooda afrika madaxweynaha soomaaliya ayaa maanta xarunta midooda afrika kulamo gaargaar ah kula yeeshay madaxweynayaasha burundi iyo masar isagoo burundi uga mahad celiyey kaalinta ay ka qaateen qorshaha nabad ilaalinta amisom dalkaasoo gudaha soomaaliya ay kaga sugan yihiin dhowr kun oo ciidan nuux muuse birjeeb v o a adis ababa